wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee dowlad goboleedka galmudug ayaa ku dhowaada boqol macalin tababar kaga furtay magaalada gaalkacyo kaas oo diiradda lagu saarayo habka bixinta casharada iyo diyaarinta imtixaanaadka ugu horreyn madaxa waxbarashada gobolka mudug ee wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyay tababarkan isagoona la dardaarmay macalimiinta loo furay tababar waxaan u baranay hay-ada ay bixinayaan oo xagga la bixinayo oo xagga la bixinayo oo xagga la bixinayo hadda iskuulladu ayagaa qabsanahaya ayaga dhexdooda qabanahaya qarashkooda ayaa iska bixinahayay ayagaa loo qabanhayaa waxa culayskaasoo dhan loogu saaray waxa ay tahay waxa weeye culays tiro badan ayaa yimid oo dhinaca imtixaanaadka ah ardadii sideedaadka ama haddaan idhaa foonfoorka imtixaankii markay u fadhiisteen waxay garan waayeen meel ay ka bilaabaan meel ay ka bilaabaan ayay garan waayeen sababtoo ah imtixaanka laga qaadi jiray oo iskuulka uu ka qaadi jiray iyo midka dowladdu ay ka qaado labay kala yihiin iskuulladu laftigooda iskuulsi uma qaadaan imtixaanka si arrintaas la isku waafajiyo ayaa wasaaradda waxbarashada waxay ku tala gashay in iyadu iyo maamulkeeda maamuladeeda iyo macalimiinteena ay qabsadaan tareerin ku saabsan midaynta imtixaanaadka si berri ka maalin oo bishaan imtixaanka bilahan la qabanayo uu u noqdo imtixaan u eg kii yacni dowladdu qaadi jirtay berrina ardaygu marka uu fasalka lagu keeno oo goobta imtixaanka lagu keeno uu garanahayo isku ogyihiin
qaar ka mid a macalimiinta tababarkan maanta loo furay oo dhinacooda ka hadlay dareenkooda ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay ka faa'iidaystaan cashiradan si ay dib ugu dabaqaan ardada ay cashiradan sinayaan
ilaahay kula xisaabtamahayo in la baraa loo baahan yahay aad baa usoo dhaweynayaa ayadoo ay jirto iskuullada markii la joogo baraarujin macalimiinta xaggooda ah maamulka ha ahaado haddana mararka qaar waxaa wanaagsan in wax laisku sheego oo waanada waa muhiim qofka asagoo shaqadiisii hayo oo mar walba hayo oo sidii laga rabay u samaynayo markay shaqadu noqoto mid joogto ah oo mar walba socoto waxaa imaanaya gaab marka gaabkaas waxaa loo baahan yaha mar walba in laisxasuusiyo wax oo laisku sheego waa arrin aad u fiican marka aad baa usoo dhaweynayaa waana ka mahad celinayaa barnaamijkan waxaan rajeynayaa dadka meesha iskugu yimid maanta oo matalaya macalimiinta kale wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa dadaallo xoogan ugu jirta sidii loo korin lahaa tayada macalimiinta si ay u soo baxaan ubad le aqoon xirfadaysan